wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane isaaq cali subag ayaa warbixin guud oo dhinaca amniga gobolada koonfur galbeed soomaaliya halkaas ka soo jeediyey wuxuuna sheegay gobolada koonfur galbeed toddobaadkii lasoo dhaafay in xaaladooda amni ay aada u deganeed walow da kala duwan ee dowladda soomaaliyeed iyo kuwa amisomba ay meelaha qaar shabaab kula dagaalameen sida wasiirka uu sheegay meelo badanoo shabaabka isku dayeen inay isku dayo ka sameeyaanna ciidamada koonfur galbeed iyo kuwa qaranka soomaaliyeed ay ka hortageen guud ahaadna siduu wasiirka sheegay xaaladda gobolada koonfur galbeed soomaaliya dhinaca amniga aad wanaagsan tahay walow meelaha qaarna nimankii gumaadka ummadda soomaaliyeed al-shabaab ay dadka soomaaliyeed ee reer koonfur galbeed soomaaliya ay dhibaato badan ku hayaan